halkan aan joogno waa meesha qaxootiga markii ay soomaaliya ka soo qaxaan aan ku magangelino halka ay joogaanna waaye beryahanna waxaa ka dhacahaya jubbaland waad la socotaan howlo badan baa ka dhaceen howlaha ka dhacahayaan annaga fariinta aan dirahayno haddaan mas-uuliyiintan aan dirahayno waxaa waayey madaxweyne axmed madoobe iyo madaxweyne xasan sheekh inay miis wada hadal iskugu imaadaan oo arrintaa xag ay ku xaliyaan maxaa yeele arrinta waa arrin siyaasadeed arrin siyaasadeedna miis inay wax ku dhammaystaana fiican in loo sababin ummadda inay soo qaxaan maxaan kari lahana ummadda hadda nala joogta oo rafaasan oo dhibna ku qabto dad fara badan oo kaloo soo qaxeenna ee tabar uma hayno dadkii laba kun labaatan iyo labadii dadkii soo qaxay beriga abaaraha ay jireen iyo colaadda ay jireen hadda ho bannaanka kore taagan yihin hataa xarada gudahooda kuma jiraan halhala baa hadda loo qaadahayo ay foto la geenhaya annagana dowladda kenya sharci u yeelan waxaa waaye qof markuu soo qaxo waddanku u imaado waa in la diiwaangeliyo waa in meel lagu ogi meesha lagu ogi maxaa waaye kaambiga magaciisa in loo qoro markii manifesto la siinahay ama kaan waxaageedheeraa tahay mise ifota mise dhagax la iladho meeshuu ka siiyahana la sheego section hebel baa ka tah brog hebel baa ka tah dadkaa hadda bannaanka tuwan oo kaambiga ka dhex baxsan UN iyo DRA waan kala fariisanay waxaana ku ballanay oo aan ku dhamaynay sanadka meesha ku dhamaado in la wada qaado oo ifootu la aadiyo aan isku ogeen wayna bilaabatay way socotaa dadka meesha ayada markii laga raray soona noqon hayn waxaan u sheegaynaa meesha meel lasii joogi maaha meeshaas si khalad wixii ku degan marka hore haddaan sif aad lagu dejiyo inaa maaragtay ku tabarri ah tobanit inay ku noqoto ma suurtagelayso arrintaasna way dhammaystiranta maxaa kaloo raacsan bannaanka maxaan bixinaa anaga istaal oo haddaan nahay dadka deegaankii oo kabtan fadhi aan ku galnay MSF aan iskugu yeernay shir aan la galnay maxaa yeelay wixii kambiga ka baxsan waa in dadweynaha laga talageliyo taladiina laga geliyo aan sixinay oo dhulkii aan bixinay oo istaalka hadda laga dhisay unis I mean MSF cirif inay ka durto ceel ceelkii ay ka duri rabtay maxay dhahay ceelka waan duri markaan duro waxaa la rabaa UN inaa gacanta ku haysaan oo qolada peace loo dhiibo UN waxay dhahay shaqo kuma leeyihin maxaa yeelay xaradu way ka baxsantay waxay ku tusinaysaa meesha dadkaa degan inay illegal yihiin mas-uul ay ka ahayn UN marka waxaan u sheegaynaa dadka ayaga eh fadlan dad ku harayn hadday jiraan markii dadka la rarahay si toos inay u guuraan wixii ku haran waa u fariintaas aan u dirahayna